wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed xuseen maxamuud sheekh xuseen ayaa guddoomiyey kulankan oo lagu qabtay magaalada baydhabo islamarkaana looga hadlayey dardargelinta mashruuca brikis oo ah mashruuc wax loogu qabanayo dadka saameynta ku yeelatay fatahaadaha iyo abaaraha kulanka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday hay-adaha iyo xubno ka mid ah wasaaradaha maamulka koonfur galbeed wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane xuseen maxamuud sheekh xuseen ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan
marka hore waxaan soo dhaweynaya dhammaan wasiirada kala duwan maaragtay wasaaradaha ku shaqada leh mashruucan brikis oo ah mashruuc horey u soo jiri jiray oo qaybtiisa koowaad iyo qaybtiisa labaad laakiin aan dowladda qayb ku lahayn horey usoo dhammaaday hadda qaybtii saddexaad hadda kahor waa daahfurnay laakiin xoogaa waxaa galay gaab hadda ayuu maaragtay soo dhammaystiray barnaamijyadiisii si uu u bilowdo marka waxaa jira shir la qaban doono dhowaan oo hay-adahan ay ka soo qaybgeli doonaan oo mashruuca lagu dahafuraayo haddii ilaa haydmo oo barnaamijkiisa bilowgay horaa loo dahafuray mashruucan waxaa maalgelinaya dowladda maxaa la yidhahdaa u k ayaa maalgelinaysa waxaana ka qaybgalaya ngyaal wadanka soomaaliya dhanaa laga fulinayaa oo ngyoyaal international ah dowladdana liidka iyo leedahay mashruucan waxaa muhiimaddiisa meelaha laga fulinayo waxaa waye sidii dadka abaaraha iyo barakacayaasha iyo dhibaatooyinka ku gaaray sidii bulshadaas ay u heli lahaayeen resilience say u heli lahayd oo maaragtay loogu abaaryaha sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka ka imaanaya marka nasiib wanaag mashruucan labaatan degmo oo soomaali ah ayaa laga fulinaya siddeed iyo toban degmo oo soomaaliya laga fulinaya siddeed iyo tobanka degmo oo soomaaliya laga fulinayo siddeed ka mid ah waxaa weeye waa koonfur galbeed macnaha kala barow bar ku dhowaad mashruuca waxaa laga fulinayaa koonfur galbeed ayuu ka fulayaa oo maaragtay qaybihiis ugu waaweyn ay ka fulaysaa kulankan ayaa door muhiima ka qaadanaya sidii loo garab istaagi lahaa dadka danta yar ee waxyeelada kala kulmay fatahaadaha iyo abaaraha